إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay degaan hoostaga degmada daalow ee gobolka gadow iyagoona sidoo kale weerar ku qaaday xeryo ciidan oo ku yaala magaalada baardheere ee isla gobolka gadow ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weerar toosa waxay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose jubbooyinka iyo baayi boqolaal qoys ayaa ka barakacay buurta gacan libaax ee duleedka magaalada hargeysa halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada maamulka somalilan iyo maleeshiyaad hubaysan beesha habargider ayaa calima saaratay suldaankooda jubbooyinka kadib markii uu horay maraykanku duqayn ugu dilay suldaankoodii abukaata ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay inuu aad u baahyo musuqa ka dhex jira maamulka uu hogaamiyo xasan sheekh in ka badan afartan kun oo arday ayaa ku barakacay dagaalka ka socda dalka suudaan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaan hoostaga degmada daalow ee gobolka gadow iyadoona sidoo kale weerar lagu qaaday xeryo ciidan oo ku yaala degmada baardheere wararkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin qarax gaari looga gubay ciidamada bangarafta oo ka dhacay magaalada kismaayo iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo habeenkii xalay weerara ku qaaday fariisimayaal ciidan oo ku yaala deegaana ka tirsan gobolada jubbooyinka shabeellada hoose iyo baay waxaa wararkaas oo dhan ka waramaya maxamed cali aadan waad mahadsantahay haashim xalay saacaddu markay ahayd koob iyo tobanka ama shan saac oo habeennimo waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen fariisin ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka geedweyne oo hoostaga degmada doolow ee gobolka gedo dagaal muddo socday kadib waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen gacan ku-haynta saldhigga iyo guud ahaan deegaanka weerarkan waxaa lagu dilay laba askari oo uu midi yahay taliyihii amniga ee deegaanka geedweyne kaasoo lagu magacaabo jiil ismaaciil oo ku magac dheer ciiley halka askariga kalena magaciisa lagu sheegay cabdu xuseen dhaawaca waa laba kale oo lagu kala magacaabo cabdinaasir iley iyo xuseen indho sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan kusoo furteen laba gaari oo nuuca raaxada ah kuwaasoo kale ah nooho iyo sugsuuke laba qore oo ak forty-seven ah iyo booshashkooda waxaa miinooyin lagu xiray oo gebi ahaanba dhulka lala simay saldhiggii ay deegaanka ku lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland isla xalay waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro ku qaadeen laba fariisin oo ay ciidanka xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen magaalada baardheere ee gobolka gado xerooyinka la weeraray ayaa kale ah fariisinka ay ciidanka xabashida itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere iyo xerada baraxow oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya waxay iyaguna sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay laba qarax la beegsadeen kolanyo ka tirsan ciidanka bangarafta ee uu maraykanku soo tababaray kuwaasoo kasoo baxay eelaboorka magaalada kismaayo mid ka mida gaadiidka ay wateen ciidankan ayaa lagu burburiyey qaraxyada ee waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidanka bangarafta ee uu maraykanku soo tababartay diyaarad helikobtar ah ayaa saqdiga dhexe ee xalay waxa ay kusoo degtay goobta qaraxyada lagula beegsaday ciidanka bangarafta taasoo qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidanka bangarafta isla jubbooyinka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen fariisin ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka yontooy oo isna ka tirsan jubbada hoose gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaalo ku qaadeen fariisime ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin qeybo kamida gobolkaas ee weerarka koowaad waxaa lagu qaaday xere ay askarta shisheeye gaar ahaana kuwa uganda ku leeyihiin qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaray dagaal culus ku qaadeen xerada ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin deegaano dhacaduleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya fariisimayaasha lagu weeraray askarta dowladda federaalka ayaa ku kala yaala deegaanada kale ah arbacow ceelasha biyaha lafoole iyo deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose geesta kale tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen kolonyo ka tirsan askarta kenya oo ku socdaalayay laamiga tanariva ee gobolka tanariva oo kamida dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya kamiinka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka gamba iyo webiga tanariva ee dhimashada askarta kenya ayaa lagu soo waramayaa inay gaartay koob iyo toban askari halka dhaawacuna uu yahay toban kale oo kenyaan ah gaadiidka lagu gubay weerarkaas ayaa ah saddex gaari iyo hal mooto kuwaasoo kale ah taaw qooqan iyo gaari caasi ah ugu dambeynna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa waxa ay habeenkii xalay dagaal ku mireen fariisinaya askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka goofguduud buurey oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay deegaankan ayaa marar badan waxa uu martigeliyey weerar cagmarin ah kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka boqolaal qoys ayaa ka barakacay buurta gacan libaax ee duleedka magaalada hargeysa halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada maamulka somalilan iyo maleeshiyaad hubaysan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise barakac ayaa laga soo sheegayaa inuu ka socdo buurta gacan libaax ee ka tirsan meelaha uu ka aramaya maamulka somalilan in ka badan saddex boqol oo qoys ayaa ka barakacay deegaanada dirimara godaweyn iyo agagaarka buurta gacan libaax waxaa sababay barakacan xiisad ka taagan halkaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo maleeshiyaad isku urursadee buurta gacan libaax haweeney ka mid ah dadka ka barakacay magaalada ayaa sheegay inay dhibaatooyin adag wajahayaan culayskana saaran iminka dee werwer afar iyo labaatanka saacadood halkan baa lasoo socdaa iyo waa laysi soo gelayaa iyo ciidankan wuu duulayaa kii kale wuu soo duulayaa waxaan hayna dee kamaba shaqayno maba hadal haynaba haddana waxa xilligaa ay soo jeediyey waa wardoon tagoo waxaa laygu yiri way soo duulaya caawa waa lasoo duulaya waa la isgelaya baa layidhi anna waa wardoon tagoo rag baan soo warwarayso iminka waa anigaa soo fadhiistan oo aniga deeq ku kulamay guriga markaa baqdin wiil xoog wayna haysataa culays baana haysta dee anagu markii hore kuwaa buurta ku jira anaga markii galayeyna maanaan ogeyn halkay kasoo bileyna maanaan xitaa ogeyn laakiin culays iminka waxaa nagu noqday dee ciidamada somaliland soo duldhigtay kuwaasa anaga iminka culays fara badan nagu haya iminka haddiina laga qaado iyaga laga qaadana anagu kuwaas de waxay noo jiraan dhowr iyo toban kilomitr isma arkayna wadaday kasoo galayna tay baxayaan taayada maaha dee tay soo marayaan laakiin saka marka la yidhahdo halkaa ciidan baa jooga dee ciidankii ciidankii wuu soo doonanaya de waa laba colays eeganaya ilaa iyo dee maraa iminka qof ma joogo tii maxaabsanaysay maxaabsigii way xidhay tii maxay ta ilmo yaraysatay ilmo yaraad waxay la gashay duurkay la gasho way la qaxday oo buurahaasay la gashay dee ilaaha raxmaankaa baanaanu baryaynaa dee ciddii islaamahee inuu dadka danaynaysa dee maatida danaynaysanna dee waanu doonaynaa ina laga dulqaado horta ciidamada somaliland eena dul yaalla annaga dhibta koowaad iyagaa nagu haye ciidamada maamulka somalilan iyo jabhaddan sheegatay inay lidi ku tahay maamulkaas ayaa isku horfadhiyey deegaanada ay xiisadda colaadeed ka soo cusboonaadeen cabsi ka dhalatay ayaa sababtay in dad badan ay halkaas ka qaxaan iyagoo ka baqaya in lagu dul dagaalamo maamulka somalilan oo ay shisheeyuhu dhisteen ayaa waxaa ka kacay muujada dagaal taasoo qaarkood sababtay caro ka dhalatay dadka shacabka ah beesha habargidir ayaa caleema saaratay suldaankooda jubbooyinka kadib markii kal hore oo maraykanku duqayn ku dilay suldaankoodii hore warbixin qodobkaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay beesha habargidir ee degtay jubbooyinka ku caleemo saaratay nabadoonna ay dhowaan beesha dooratay munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin salaadiin waxgarad iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan iyadoona laga jeediyey kelimaad u badan dardaaranna ku socday salaadiinta nabadoonka cusub ee la doortay iyo sidoo kale beesha nabadoonka caleemo saaratay ugu horeen waxgaradka beesha habargidir oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay garab u yihiin suldaanka cusub ee la doortay
baalaha shimbiraha haddii baallaha laga rifo ma haadi kara suldaanka waa inaan baalla u noqonnaa hantidayada maaragtay taageeradayada codkayaga toosintayada maaragtay waa inaan baallo ugu noqonna oo suldaanka horumar gaadhsiinaa shaqayna
waxaan kaloo doonaynaa in aanu ku adeecno amarka ouna faro waxa uu noo diro waxa uu bulshada ka rabo waxa uu danta uu leeyahay oo dhan annagu waa garab taagannaa biidnillaahi baari suldaankeenni weeye annagaa doorannay waa waxa weeye inta uu waddada ku toosanya waxaa la rabaa garabka in lagu taagnaado marka uu garabka ka laacdana lala taliyo waxa weeye marka waxaa laga rabaa inaydnaan geedaha kala gelin inaydnaan isdulmin inaydnaan been isu sheegin inaydnaan iskhiyaanin inaadnaan suldaanka khiyaanin inaadnaan adinku iskhiyaanin inaadnaan walaayada khiyaanin inaad diinta ilaahay kitaabkeela ay ku dhigtaan oo janno weydiisaan ayaa laydinka rabaa suldaan cabdulaahi dheere waa suldaanka ay munaasabadaasi ku caleema saartay beesha habargidir ee degtay jubbooyinka wuxuu beeshiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan jihaadka isagoona sheegay in beeshiisa uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaad ii doorateen kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamada rasuulallah inaan hirgelinno say ku imaaneen waad maqlaysoon idaacadaha waad dhegaysanayseen boqol geela boqol wiil boqol halaad alla sheesheegaay ayaama dhawood idaacada beelo magaca waxeeyey oo nala mida kama tabar yarin haddii aan ku tashanno haddaan ku tashanno oon u fadhiisanno oon isla qaadanno kama tabar yarin dadkaas waxay rabtaa iskuday waxaa la yidhi libin nin haybiya hola nin nin nin haybiya hola hawsha haddaad isku daydo waad hele waxaan rabaa inaan warkayga ku soo koobto walaalayaalow waxaan qaadannay kitaabkaas ilaahay inaan ku dhaqanno xaqa aad leedahana aad ku hesho kan lagu leeyahana aad ku bixdo meesla qaadanna ilaahay hortiis kaasaa noo ballama cadaalada noo ballama runsheegaa noo ballama salaadiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo dardaaran siinayey suldaanka cusub ee beesha habargidir ee degtay jubbooyinka ay dooratay waxay yidhaahdeen
hal cabdulaahi baan leedahay habargidir oo keliya suldaan uma tihid ee ummadda soomaaliyeed oo dhan baad suldaan u tahay maskaxdaada iyo garashadaada intaa u bandhig ilaahayna la kaasha ilaahayna wuu kula garabgeli doonaa waxaan mar kale leedahay suldaannimada iyo mas-uuliyadda waa lagaaga horreeyey kuwii kaaga horreeyena garbahaagay fadhiyaan naqiib cabdulaahin waxaan leeyahay suldaan cabdulaahi soo dhawow ku soo dhawoowo naqiibnada jubbooyinka garabkaadaan nahay waa ku soo dhawaynaynaa waa kula shaqaynaynaa muddin waa wada shaqaynayne waxaan leenahay allah ku barakeeyo
waxaan ku leenahay mas-uuliyad ayaa cabdulaahi oo dusha lagaa saaray mas-uuliyaddaasina waxay kaaga baahan tahay ammaanad iyo cadaalad waxay kaleoo kaaga baahan tahay inaad aad u ilaaliso maxaa yeelay waxberi yowmalqiyaama laisweydiinayo waaye allana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi munaasabadda caleemasaarka ayaa kusoo dhammaatay reynreyn iyadoona lagu kala tegay in bulshada loogu adeego sida ugu wanaagsan waxayna imaanaysaa iyadoo dhowaan magaalada jilib ee xarunta wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ay ka dhaceen munaasabada kuwaas la mid ah oo qaar ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega koonfurta soomaaliya ku doorteen hogaano qabiileed abukaata ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay inuu aad u baahay musuqa ka dhex jira dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekhe maxamed mudey axmed awo muslim ayaa ka waramaya abukaataha ama qareenkani oo lagu magacaabo mukhtaar ayaa warbaahinta u sheegay in uu xarkaha goostay musuq maasuqa ka dhex jira dowladda federaalka wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay ololaha dowladda federaalka ay sheegato in ay kula dagaalamayso musuqa si gaar ah wuxuu u tilmaamay qaybta garsoorka dowladda federaalka oo iyagu uu wada howlo maxkamadeyn ah garsoorayaal koob iyo labaatan garsooro oo shaqaynaya shaqadooda guto ayaa cilla raacdeeyey ayaa waxaa la keensaday uu keensaday qaraawadiisa iyo eheladiisa iyo dadkiisao meesha ka soo bogsaday waa garsoorkii dalka haddii tusaale aan kaaga soo qaado ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore mahdi guuleed wuxuu ahaa ku-xigeenkii hore ee ra-iisul wasaaraha shaqaa loogu baahnaaday wuxuu keenay guddoomiyihii maxkamadda sare habarirtiisa hooyadiisa la dhashaa dhashay asna waa prime ministerkii ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka waaye walaashi habarirtiis wiilka dhashan gudoomiya axkam sare oo ka dhigay ilaa hadda uu yahay waa wax dhaqan weeye ma aha wax ceeb eh ummadda soomaaliyeed way la qabsatay waa la arkay qof wax ka qabanaya ma jiro meel walbo saasoo kale loo shaqaalaysiistaa wuxuu sheegay aan dib dambe la isku weydiin lacago ay muddo laba sano iyo bar ay dhacayeen maxkamadaha dowladda federaalka waa tay aniga dhowr jeer aan ka hadlo musuqa heerka ugu dambaysa lala aaday lacagihii galalka laga heli jiray ajuurooyinka la qaadan jiray laba sano iyo bar maalintii soddon kun oo dool maalintii la qabanayay laba sano iyo bar ku dhuf imise milyan weeye waa laba sano iyo bar min soddon kun maalintii hal xisaabo dhowr jeer aan ka hadlay lacagii ajuurooyinka la qaadi jiro maxkamadaha degmooyinka maxkamadaha gobolka maxkamadda racfaanka maxkamadda sare wixii lacag laba sano iyo bar miyaa lala xisaabtamay waa may lacagta jooji la yidhi wixii hadda ka dambeeyey kusoo shumaaliyada maxaa dadkaa loo soo xirxiraa musuq maasuq loo leeyahay waaba garsoorka waxaa sameeyey sooma waa cadaaladeed oo la raba in lala xisaabtamo su-aalaa la raba in la weydiiyo antidhoorka antidhoorka uu soo qoro yidhaah lacagihii uu laban sano iyo bar la qaadanaya xaggee la geeyey
dowladda federaalka ayaa sanad walba kaalinta koowaad ka gasha musuq maasuqa waxaana waayahani dambe aad loo eedeynayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo isagu howlihii intooda badan gacanta u geliyey qoyskiisa hoose sida ay siyaasiyiintu sheegayaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan afartan kun oo arday ayaa ku barakacay dagaalada ka socda dalka suudaan tan iyo bartamihii bishii abriil waxaa loogu yeero xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada ayaa shaaciyey tirakoobkan isagoo sidoo kalena xusay in boqol iyo toban kun boqol toddobaatan iyo saddex qof oo kale ay ka gudbeen xuduudda koonfurta suudaan kuwaas oo ay ka mid yihiin siddeetan iyo lix kun lix boqol sagaashan iyo lix qof oo ay barakacooda ka qayb qaadatay hay-adda r r c halka inta soo hartana ay si iskooda uga gudbeen xuduudda south suudan xaaladda suudaan ayaa kasii daraysa marba marka ka dambaysa maadaama ay sii xoogaysanayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada milatariga iyo kooxda dacmu sariic isku dayo ay sameeyeen dalal badan oo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada siyaasadda isku haya dalka suudaan ayaa fashil kusoo dhammaaday dhowr jeer warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa